Wasiirka Wasaaradda Waqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad Goboleedka Galmudug Xasan Cabdulqaadir Xuseen iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ka qayb galay daahfurka Hay-adda Safiirada Bini'aadanimada oo ah hay-adda ka shaqeysa arrimaha samafalka iyo bini'aadanimada sida gargaarka, waxbarashada, caafimaadka, horumarka dhaqaalaha iyo iyo isgarab istaagga bulshada. Goobta waxaa lagu daafuray hay-adda barnaamijkeeda mashruuca Afuri Walaalka Sooman oo ah baahi weyn oo ka taagan galmudug gaar ahaana magaalada dhuusamareeba ugu horeyn cabdirasaaq bootaan guddoomiyaha hay-addan ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay qabanayso hay-addana hay-addan waxa ay shicaarkeeda ugu weyn ay sheeganayso ama ay kor u qaadaysaa waxa waaye waa nashru lamal wa binaau lmustaqbal in oo hididiil dadkii loo abuuro mustaqbalna dadkii qurux badan loo sameeyo idan marka waxa ay ka shaqaynaysaa hay-addani ama ujeedkeeda ugu weyn ay leedahay waxa ay tahay in la helo bulsho soomaaliyeed oo ishaysata oo noloshooda iyo xuquuqdooda u wada siman hadday noqon lahayd dabaqadda sare hadday noqon lahayd dabaqadda dhexe iyo midda ziiridaha hooseba hadday noqon lahayd intaba inay nolol isla siman ay soo gaaraan ama ay iska soo daba dhawaada xitaa ugu yaraan ay iska soo daba dhawaadaan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo ganacsatada kasoo qayb gashay ayaa iyakana dhankooda soo dhaweeyey
sidaa darteed in marka koowaad aan ka bilowno in dadka masaakiinta ah ee danyarta ah ee noloshooda hooseyso la saacido annagoo fartoomayna amarka diinteenna ahayd inaan hoos u fiirino dadka nolol ahaan naga hooseeya waxaa noogu jira sharafka bulshadeenna wanaagga bulshadeenna ishaysadka iyo qiyamka dadkeenna ku jira sidaa darteed annagoo fartoomayna amarka ilaahay ee watacaawanuu cala albiri wataqwa inaan dadkaas masaakiinta danyarta ah xilliba xilliguu ka adag yahay waxaan isleeyahay xilliga ramadaanta xilliguu ka adag yahay ma jirto waqtiyadii kale waxaa laga yaabaa inay meelo ku orordi kareen dhaqdhaqaaqi kareen dadkooda dhexgeli kareen laakiin xilligan oo qoraxda kulushahay oo la sooman yahay duruuf adaguna iska jirto waxaan isleeyahay xaqiiqatan waxay mudan yihiin in inta la iswaraysto la tirakoobo qof walbaba wuxuu ka geeyay sakara ka geysto inta kalena loo qayla dhaamiyo muasasadan ay asaaseen ragga dhallinyarada ay ka asaaseen deegaanka galmudug maamul goboleedka galmudug waa waa u mahad celinaynaa haddii ilah yidhaahdo barnaamijka loo baahnaayo weeye oo laba markii dhowr jiha laga fiirshaba mar ah arrin in loo qomo ay tahay dadka masaakiinta waxyaabaha in la caawiyo ay tahay marka labaadna inay tahay majaal xoogaay dadku ay dayaceen oo la rabo in la xoojiyo uu yahay hay-addan qayriga ah oo runtii galabtay aan u joogno asaaskeeda iyo kulankeeda waa hay-ad bogaadin mudan dhallinyaradii soo agaasintay iyo ayadoo bogaadin ayay mudan yihiin dee qof oo muslima oo maaragtay meeshan waxaa ku qoran walaalkaa sooman afuri qof walaalkaa sooman haddii aa afurisid ajir ayaa kuu sugnaanaya asagana soonkiisi wax laga nusqaaminaya ma jirto wasiirka wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug xasan cabdulqaadir xuseen ayaa ku tilmaamay hay-addan in ay tahay mid baahi weynna looga qabay deegaanada dowlad goboleedka galmudug ka wasaarad ahaanna uu sheegay in ay la shaqey doonaana wasaaraddu waxay ballan qaadaysaa in ay la shaqaynayso hay-addan iyo hay-adaha kale oo khayriga ah oo ka shaqaynaya arrimaha afurinta weliba midda waa wax si khaas ah afurinta way ka sii sarraysaa abaaraha iyo waxaa la sheegaya afurintaa ka sii sarraysa waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo in uu deegaanada galmudug oo dhan mashruuc kan oo kalea ka fulo hay-addan ayaa ah mid nooceeda oo kale ah oo laga daafuro ama laga asaaso deegaanada galmudug gaar ahaana magaalada dhuusamareeba iyadoona ka shaqey doonto arrimaha samafalka